maamulka degmada mahadaaye ee gobolka shabeellaha dhexe ah ayaa waxa ay kormeereen waddooyinka waaweyn ee degmadaasi oo dhowaan lagu wada in laga hirgeliyo leerarka cadceedda ku shaqeeya kuwaas oo ka qayb qaadanaya horumarka degmada ay ku tallaabsanayso kormeerka ayaa waxaa guddoomiyaha kuwa helinayay mas-uuliyiinka socday hay-adda tistiri iyo qaar ka mida mas-uuliyiinta degmada mahadaay saalax axmed wiish guddoomiyaha degmada mahadaay ayaa faahfaahin ka bixiyey leerarka laga hirgelin doono degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe waxaan kalena u mahad celinayaa tiimkii maanta kormeerka nala sameeyey oo aan shaqada badan aan isla soo qabanay sida aad arkaysaba waxawaaye waxaan haynay tiim badan oo aan hawshaas aan wada qabanaynay hawshaas oo ku saabsaneeday in mataqaanaa degmada soolaradii cadceedda ku shaqaynayay la geliyo sida waddada dheer oo laamiga iyo waddooyinka waaweyn oo halguulaha u aho ama dhanka ganacsiga ha noqoto suuqa hooso ama ha noqoto xaafadaha kale ama ha noqoto ilaa gadaal kacaanka intaasaan mataqaanaa gaarnay waxaa nala socday injineeradii ka socday hay-adda tistri waxaa nala socday mas-uuliyiintii ka socotay hay-adda tistri kuwaasoo mataqaanaa u yimiday in ay mataqaanaa ka shaqeeyaan barnaamijkaas barnaamijkaasoo qayb ka ah mashaariicdii madaxweynaha dowladda hirshabeelle ou dhagax dhigay safarkii ou degmooyinka uu ku bixinayo degmadan uu ku yimiday waxaan marka mataqaanaa mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinayaa madaxweynaha dowladda hirshabeelle oo mataqaanaa ka soo shaqeeya waxaa soo soo dharaaniriyo na soo gaarsiiyey intii qaybta ka aheedna dhammaan waa dhammaantood waa ugu mahad celinayna